bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkaroon waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka beeraha hirshabeelle oo booqday beerta tijaabada ee wasaaradda beeraha shirkii u dhexeeyey madaxweyne xasan shiikah iyo mucaaradka oo markii afraad natiij la-aan kusoo gabagaboobay dowladda soomaaliya oo bilowday dib ufuradda waddooyinka muqdisho ee sababaha amni u xirnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo kormeeray mashaariic laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo sarkaal al-shabaab ah oo lagu dilay bannaanka magaalada xudur xukuumadda soomaaliya oo hirgelinaysa nidaamka diiwaangelinta casriga ah ee dhegeysta midaysan warka caalamkana waxaad ku dhegeys doontaan britain oo soo saartay siyaasad saameynaysa ajaaniibta qodobadaasi wuxuu kusoo kordhaa ay dalka ku dhegeys doontaan hadduu eebeenoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle mudane maxamed bashir qaasin daqare ay u helinayaan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa booqday beerta tijaabada ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee hirshabeelle wasiirka ayaa mid mid u dul istaagay dalagyo bislaaday ee tijaabada abuurka iyo kowa cusub sidoo kale wasiir ku-xigeenka iyo xubno ka socday hay-adda caalamiga ee n r c norweyan refugee council ayaa dhagax dhigay xarun beer abuur nursery oo laga dhex dhisi doono beerta tijaabada ee wasaaradda beeraha mashruucani wuxuu qayb ka yahay dadaalada lagu horumarinaya cilmi baarista beeraha iyo kor u qaadista dhaqamada waara ee beeraleyda iyada oo la abuurayo gooba lagu tababaro lagu kori karo abuurka laguna dhiirigelinayo hal abuurka dhanka beeraha shirkii u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradka oo markii afraad natiij la-aan kusoo gabagaboobay maxamed idle ayaa warkaani magaalada muqdisho kasoo diray wejigii afraad ee shirkii u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madasha mucaaradka ee samata bixinta soomaaliyeed ayaa ka qabsoomay maanta magaalada muqdisho shirkan oo bilowday barqanimadii maanta ayaa soo idlaaday goordhow waxaana la xaqiijiyey in labada dhinac ay kala tageen iyadoo aysan jirin wax natiijo ah oo la wada gaaray maanta islamarkaana loo ballamay kulan kale sida aan xogta ku helnay maalinta arbacada ah ayaa loo ballamay kulanka kale ee xiga kan maanta oo lagu sii wadayo doodda iyo wadahadallada qodobada khilaafka dhinacyadan uu salka ku hayo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu codsaday kulanka arbacada soo socota loo ballamay arrimaha doorashooyinka iyo wax kabeddelka dastuurka ayaa ah doodda ugu weyn ee la isku mari la'yahay shirkankii ka horreeyey ayaa la tilmaamay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu u sheegay madasha mucaaradka ah inuu ka tanaasulayo cutubka afraad ee dastuurka oo ay ku jiraan arrimaha doorashooyinka balse uu la tashi uu kala soo yeelanayo baarlamaanka iyo maamul goboleedyada kula fikirka ah kadibna la shaacinayo isfaham laga gaaray balse maanta ma aysan dhicin taas oo kulan kale ayaa loo ballamay sida ay sheegayaan wararka rasmiga ah ee ka soo baxaya kulankii maanta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madasha mucaaradka ah ay ku yeesheen magaalada muqdisho xubnaha madasha mucaaradka ayaa ku adkaystay in laga laabto gebi ahaanba wax kabeddelkii lagu sameeyey cutubka afraad ee dastuurka kumeelgaarka ah shirka ayayna wararku sheegayaan in qarka uu fuulay intii doodda u socotay in gebi ahaanba lagu kala tago madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana intaasi kadib waxaa la tilmaamay inuu codsaday shirka dhacaya maalinta arbacada ah ee soo socota si looga sii doodo qodobada qaar mucaaradka ayaa dhankooda sidoo kale waxaa la tilmaamay inay codsadeen in wax kasta oo laga heshiiyo la shaaciyo si ofishal ah waxaa laga wardhowrayaa waxa ka soo bixi kara natiij ahaan kulanka arbacada loo ballamay iyadoo xubnaha madasha mucaaradka ah qaarkood ay xaqiijiyeen in kulankaasi uu yahay midka kama dambaysta ah ee lagu soo saarayo qodobada la isku fahmay ama lagu kala tegay dowladda soomaaliya ayaa bilowday dib u furadda waddooyinkii muqdisho ee sababaha amni darteed u xirnaa maxamed daahir ayaa isna muqdisho ka soo diray waddooyinkii marka hore xirnaa oo shacabku ay dhibaato weyn ku qabeen colayska halkan ka jira marka hore wuxuu sababay in baabuurta ay isku cariibiyaan isla markaasina jaam aad u badan uu ka dhaco isgoosyada qaar sida isgooska tarabuunka iyo nawaaxiga isgooska digfeer ee magaalada muqdisho jidkan maadaama saacado ka hor dawladda soomaaliya ay furtay waxaa wadayaasha gaadiidka iyo shacabka soomaaliyeed ee muqdisho ku noolba ay si weyn u soo dhoweeyeen tallaabada lagu furay waddadan iyo madaxda qaranka oo garatay in ay colayska ka yareeyaan waddooyinka oon waddooyinka mid ka mida oo aad u muhiimana shacabka loo furo haddaba aragtidaasi ayay shacabku soo dhoweeyeen tallaabada dawladda ay qaadana waa ay ku bogaadiyeen waxaan la kulannay qaar ka mida bulshada reer muqdisho oo aadka u isticmaala waddadan waxay noo sheegeen in waddadan ay ka mid tahay waddooyinka ay adeegsadaan dadka u socda isbitaallada iyo goobaha caafimaadka iyada oo bukaanno la marsiiyo halkan kuwo kale oo isbitaallada ka soo baxayna halkan la soo marsiin jiray dhibaatooyin badan ayay ku qabeen maadaama dawladda furtana aad bay u soo dhoweeyeen iyo waddadan oo digfeer soo gasho furitaankeeda waa ku faraxsannahay anigoo afka bajaajlaha ku hadlaayo boqol kiiba boqol waa mahadsan yahay dhammaan dawladda ugu horreeya xashan maxamuud guddoomiyaha duqa magaalada muungaab boqol kiiba boqol waa mahadsan tahay inkastoo baahi kale aan qabno waddooyin badan aan rabno in noola furo tan hadda maanta anoo furtay boqol kiiba boqol waa ku mahadsan tahay rafaad badanaan ku qabna waddooyinka xihan hadda waddadan saakay markaan arka iyadoo furan aad iyo aadaan ugu farxay sidai in wiil uu ii dhashoo kalean ugu farxay ninkii furay iyo ninkii in la furo ololeeyey intaba waxaan leeyahay qaar allah idin siiyo jannatulfirdowsa allah idinka warcabyo waana mahadsanti horumar weyn weeye waa wax weyn oo dawladdu ay soo kordhiday in amniga la sugo aa markii hore horreeyey markii amniga ay ogaadeen inay sugeen oo ay xaqiijiyeen kadib ay waddooyinka noo fureen inaan nabad ku seexanno nabadna waddooyinka ku marno waa guul weyn oo soo hoyatay waana guul ay dawladdu soo hoyday ilaahay ka sokow dawladdaa dadaal badan ku bixisay qaarna allaha siiy saaka waxaa si nabad ah oo qurux badan aan ku maraynaa waddo in badan xirnaa jirtay oo baahi badanna aan u qabnay in la furo maadaama gobolka banaadir iyo maxaa ladhahay laamaha amniga ee dawladda ay nagu dareen naqdeen oo ay garowsadeen waddadan weyn ee la dhisaayo zoobe ee burbur ku imaada la dhisaayo maadaama saxmaddeeda iyo iyo jaamkeeda u batay wallaahi runtii aad iyo aad aa ugu faraxsannaa waddada aan ku kala nafisno maadaama noola furo dhibka lagu qaba oo ugu dara waxaa ku qabay bukaanka u socda isbitaal mad isbitaal digteer maadaama ay tarabuunka jaam ahaan jijisatay qofka bukaanka ah markuu ka soo raaco xagga mootada uu yimaado tarabuunka jaama meeshaan buu wadegi jiray halkan buu wadegi jiray oo birta oo ay dhow xaantu yaalleen mar labaa ayuu mooto labaad qaadan jiray hadduuba helo ama uu awoodo dadna way dhibaatoo jireen ayagoo bukaana waxaa arkaysaa garabka la gelaayo oo la wado oo si dhib ah ku tegaayo isbitaalka ku gaaraayo waddooyinkaan la faro waxaan u arkaa dawladda tilaabo wanaagsan inay qaaday waxaana ka codsaynaa waddooyinka xidhan inay hadda noo furto si uu u yaraado xiriiriga iyo saxmadda iyo jaamka si ay u yaraadaan dawladdu waxaan ka codsaynaa meel lamaraab la waayeba jaam iyo cariiri iyo saxmad meel lamaraa la waaye inaan shaqaysanno aan weyne qaab aan u shaqaysanaan weyne adeer mawduuca ku saabsan dhagaxa meesha laga qaaday aad iyo aadaan ugu faraxsanna waanu ku hambalyaynaynaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeeray mashaariic laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed ayaa gaalkacyo warkan inooga soo diray mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug ay weeliyeen saraakiil ka socota hay-adda s s f ayaa maanta kormeeray mashaariic horumarineed oo dhismaheedu ka soconaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga waxaana mas-uuliyiintani ka socday wasaaradaha qorshaynta howlaha guud arrimaha gudaha ay kormeereen dhismaha xarunta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo galmudug taas oo dhismaheeda iska kaashanayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo ay kaabayso hay-adda s s f ayaa intii mas-uuliyiintani ay kormeerka ku guda jireen waxa ay kormeereen hanaan socodka dhismaha iyo tayada qalabka lagu dhisayo xaruntaasi ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi ayaana ugu horeyn uga warbixiyey mas-uuliyiinta kormeerka ku yimid magaaladan gaalkacyo gaar ahaan xarunta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo hanaan socodka xaruntan iyo ahmiyadda ka degmahaan ay u leedahay
bismillaah alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh isugu kaaga keenay madasha tan waxaanu maantay joognaa goobtii laga dhisahayey xarunta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo waxaan marka koowaad salaamahayaa tiimka ka socda federaalka iyo tiimka ka socda stateka ama galmudug state waxaan leeyahay soo dhowaada waxaad u jeedaan meesha ay marayso xaruntii dowladda hoose oo runtii si habsami leh shaqadeedii ay u socoto xaruntan dowladda hoose waxaa iska kaashanahaya dowladda federaalka iyo dowladda galmudug waxaan rajaynaya haddii ilaahay idmo inuu si guulla noogu soo dhammaado mar koobaad iyo mar labaad waxaan mahad celinaynaa mas-uuliyiinta iyo wasaaradaha ka soo qayb qaatay ee federaalka waxaan mar labaad u mahad celinaynaa madaxda dowladda galmudug oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda qorshaynta iyo dhammaan intii ka soo shaqaysay mashruucan oo maantay halkaan aanu goobjoog u nahay ka dowlada hoose ahaanna annagu waxaanu ku leenahay contributionka qayb ka mid ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi cabdirasaaq sheekhdolo oo isagu ku hadlayay magaca mas-uuliyiintii ka socotay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa sharaxaad ka bixiyey hanaan socodka dhismahan iyo cidda maalgelisa isagoona sheegay inuu qayb ka yahay mashaariic ay iska kaashanayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo gacan dhaqaale ka helaya hay-adda ssf
sidaan dhehanayno waxaa meel fiican maraya dhismaha xarunta iyadoo bulshadu ay qaateen kaalin aad u sareysa oo ah dhismaha derbi cabirkiisu leeyahay boqol mitr oo iskuweer ah iyo dhammaystirka inta ugu dambaysa oo ah landscape-ka xaruntani oo dusha ay saarteen bulshada degmadani oo ballan qaadan inay dhammaystiri doonaan hadduu ilaah yidhaahdo anigoo ku hadlaya afka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda galmudug runtii maanta waxaan aad ugu faraxsannahay inaan aragno dhismihii xarunta dowladda hoose oo meel fiican marayaan rajaynayno in inta sanadka ka dhiman runtii lasoo afjaro oo lasoo dhammaystiro sarkaal al-shabaab ah ayaa lagu dilay banaanka magaalada xudur sumeeye daahir ayaa warkan inuu faahfaahinaysaa taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxa uu shaacinayaa in saake abbaare toddobada subaxnimo howlgal qorshaysan laga fuliyey deegaanka warta ay duure oo soddon kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada xudur lagu dilay horjooge ka tirsan kooxda al-shabaab horjoogahan oo lagu magacaabo cabdulaahi abuukar cali ayaa ka mid ahaa horjoogayaasha sare ee al-shabaab isagoo xilal kala duwan kasoo qabtay gobolka bakool waqtigan waxa uu kooxda al-shabaab ugu magacownaa madaxa maaliyadda kooxda ee gobolka sidoo kalena waxa uu ahaa horjoogihii u qaabilsanaa askareynta caruurta yaryar ee si qasab ah loogu daro maleeshiyada al-shabaab taliska ciidanka xooga dalka waxa uu cadeynayaa in howlgalka uu ahaa mid qorshaysan oo bartilmaameed gaar ah lagu qaaday islamarkaana lagu burburiyey shabakad al-shabaab ah oo ka howlgeli jirtay deegaanadaasi ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sidoo kale howlgalkani ayaa lagu sheegay inuu yahay mid ka mid ah qorshaha ballaaran ee lagu ciribtirayo horjoogayaasha iyo xubnaha al-shabaab ee ku sugan bakool iyo guud ahaan koonfurta soomaaliya sida uu yiri sarkaal ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada noocan ah si loo xaqiijiyo nabadda loogana hortago khataraha ay kooxaha argagixisada ah ku hayaan shacabka soomaaliyeed xukuumadda soomaaliya ayaa dhiirigelinaysa nidaamka diiwaangelinta casriga ee daddegista midaysan warkaasi waxaa inoo faahfaahin
qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in maanta dalka laga hirgeliyey adeega dhijitaalka ee lagu mideynayo diiwaangelinta dhacdooyinka madaniga ah sida dhalashada guurka furiinka iyo dhimashada wasaaraddu waxay sheegtay in wejigii ugu horreeyey ee adeegan cusub laga hirgeliyey sagaal iyo toban degmo oo ka tirsan dowlad goboleedyada jubbaland koonfur galbeed hirshabelle galmudug iyo dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in adeegan dhijitaalka ah la filayo in uu fududeeyo helista xogta muwaadiniinta kor u qaado hufnaanta maamulka rayidka islamarkaana uu saldhig u noqon doono qorsheynta adeegyada dowladda wasaaradda ayaa ku tilmaantay hirgelinta nidaamkan mid kaalin weyn ka qaadanaya casriyeynta maamulka dowladda iyo dhismaha dowladnimada sugan qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in adeegan dhijitaalka ah uu markaas uu muhiim u yahay xogta muwaadiniinta soomaaliyeed loona baahan yahay inay markaas la socdaan dhaqdhaqaaqa adeegan oo markaasi ay u baahan yihiin shacabka soomaaliyeed sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya halkaad naga dhegeysaneysaan waa raydi ujar markana warka caalamka sida lagu soo waramayo britain ayaa soo saartay siyaasad cusub oo lagu musaafurinayo qof kastoo ajnabi ah oo lagu helo faldambiyeedka ka dhaca dalkaasi donald tarxiilo wadankii uu mar hore kasoo jeeday wasiirka cadaaladda ee dalka shaban maxamuud ayaa sheegtay in barnaamijka lagu dhimi doono lacagta canshuur bixiyayaasha oo gaaraysa toddobaatan kun ee ku bixaysaa halkii maxbuus sanadkiiba markii hore qof kasta oo ajnab ah oo ku nool britain oo lagu xukumo dembi ayaa lagu xiri jiray xabsida dalkaasi si kastaba ha ahaatee kuwa lagu xukumo xabsi daa'imi iyo kuwa geysta dil ama argagaxisnimo waxay kusii jirdoraan xabsiga u k iyadoo la raacayo nidaamka cusub boqolkiiba laba iyo toban maxaabiista britain ayaa ah madow waxaana dowladda cadaadiisa lagu saaraya sidii ay u yareen lahayd ciriiriga ka jira xabsiyada dalkaasi dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawa naga soo gaaray waa naga intaa cidduu warkaygas eegana waxay dib ugu daalaaci karaan barta aynu kulinahay facebooka radio johor sidaas iyo ammaano allah